bal haddaad u fasirto dhegeystayaasha muxuu yahay ilmaha abala'aanta ama lasoo tuuray qaabkee loo soo tuura qaabkee lagu helaa qaabkees ada lagu keena horta waxaan la shaqeeyaa hay-adaha u xilsaaran caruurta sida save the children iyo t d h waxaan ka mid ahay gudiga guddi la yirahdo foster parent oo u ololeeya caruurta la tuuray oo daryeelo oo haayo oo maxay to ka taxadaro marka mar allaale markay kaysas noocaas dhacaan ama hay-adda ila soo xiriirta ama bulshada ay sheegto anigaaba taga meesha cunuga waan soo qaadaa waxaan geeyaa booliistaan geeya waan ribood gareeya kadibna waxaan u geeyaa isbitaalka xaalada caafimaad cunugaa la baaraa markaa kadibna ama hay-adihiba igu soo gaaraya ama anigaaba u keenaayo markaasaa la igu wareejiyaa cunuga oo la ii saxiixaa inaan haayo oon daryeelo haddii aniga ilmaha igu badan yihiin keligay ma ihi waan badana guddiga uu badan yahay ruux kalaa marka iyada loo dhiibay aanan ku ogaana xaaladda cunugaas marka adiga maxay tahay ujeedada iyo danta aad ka leed in cunuga aad koriso wallaahi ujeedo kaloo qaasa kama lihi aniga hooyaan ahay ilmahaasna kolley duruuf iyo dan baa ka dhigta ruuxii dhalay iyo caqabad qabsatay iyo nolosha ku adkaatay marka waxaan aaminsanahay horta xagga diineed haddaan dhaho annaga dad islaamaan nahay markaad naf badbaadiso maxay lamid tahay adigoo adduunka dhan badbaadiyey marka muhiimadda aan u qaadaa waxay tahay inaan naftaa badbaadiyo berri mustaqbalka aniga meelaan ku dambeyn doono lama ogo si maanta cunugaa markaan feevor u sameey ama u naxariisto kuweygana loogu naxariisto arrintaas saasaan u sameynaya marka waa biniaadanimo bini-aadanimo ah iyo tixgelin bini-aadanimo leen u qaadaa ilmahaas yarka ah iyo inuu noolaado sababtoo xaq wuxuu u leeyahy inuu noolaado qaladna asaga ma gelin asagana ma maxay to uurkan ma ma keenin sababta asaga ma leheen marka waa ilmo yaroo saqiiroo dembi la-aan ah marka saasa igu kalaftay inaan badbaadiyo marka goormaad soo bilowday inaad u istaagto caruurta la tuuray koritaankooda ay kuusoo bilaabato wallaahi in muddo aan hadda ku jiraa labada kun iyo toddobadii miyaa meelahaas labada kun iyo lixdii cunug weynaa jiro hadda sideed iyo toban jir noqday oo asagoo yar la ii keenay marka in muddo a waan ku jiraa barnaamijkan ilaahi hadda meeqa cunug baad korintooda ka qayb qaadatay oo adiga kusoo maray ilaa hadda waxaan ka qayb qaatay afar aniga khaasatan afar aan koriyay laakiin kuwo badan waxaa jira intaan soo qaada aan ku wareejiyey ku wareejiyey dad kale oo fostabarant kamid a sida hadda gabar yar oo waxaa jirta oo laki la dhaho oo maxay ay to gabar walaashii ani aan ku wareejiyo hadda toddoba jir ah ayadoo afar afar beri dhalana aan soo qaaday tuna anigaaba hayo hadda afar sana jirta ayadan afar beriya dhalaneed kuwo kaloo fara badanna way jiraan oo marka dambe hay-adaha ay igala wareegeen oo intay waaweynaadeen waxbarasho iyo meelahaas loo geeyey gaaris iskuullada gaaris loo geeyey canabay maxaa sababay kula tahay in ilmaha siduu doonaba ha uurkaa ku galee in gabadha ilmahay dhashay ay banaanka dhigto wallaahi walaalo waxaa sababa horta marka hore caqabad kaga imaata xagga reerka sababtoo ah ilmo ninka dhal aan la ogeyn ama uur aan la ogeyn wuxuu yahay waalid ugu dulqaadana ilmihiisa ma jirto gabadha yarteedna waxaa laga yaaba in laga aqli badiyey ama nolosha adag darteed ninkan amaa wax ka heshaa oo dhaqaale ka heshaa inay u gasho marka hore marka dambe uurka uu soo baxana uu uga baxu dhahay waxaan isku sheegayna ma laha guriga hadday tagtana waalidkii caqabad ku ah bulshadii kalaa midabta ka horeyso caynayso yacni uur aan yacni aaba lahayn nin rabo ma jirto markay fikirto ay nolosha ku adkaato waxay go-aan ku gaaraysaa cunugan inay disho ama ay tuurto xal kale oo haysa ma laha sababtoo hadday dhasho berri kamaalin wax la korinaya ma lahan wax daryeelayna malaha waalidkan way soo ereen waxaaba laga ilmaha inuu andha ejya uu toddobiyi toban sanaya oo mayna uu yahay uuba korin karin marka markay xaaladda ku adkaas mar ay ku adkaato markaasa waxay ku fikiraysaa qofkii inuu cunuga dilo ama tuuro waxaa kaloo keenaya wacyigelin la-aan bulshado aan la wacyigelinin oo loo sheegin yani ilmahan dhibkuu keenaya la tuuraayo waxyaabo badanaa sababaa in ilmaha la tuuro hooyaa tahay caruur baad dhashay caruur kaleeto oo banaanka laga soo qaadana sidaad sheegtay waad korisaa waa sidee isdhexgalka adiga iyo qoyskaada iyo caruurta aad dhashay iyo kuwa kalead korinaysid hooyadood wallaahi walaalo isdhexgalka waa aad buu u wanaagsanya sababtoo ah haddee caruurta waan isku mid kana anaa dhalay kanna duruuf unbaa soo dhigtay oo cunug yani dembigala ma aha qaar waxaa ku jiraba aan nuujiye ani oo maxay to aan nuujiye ayagoo yara afar beri dhalan soo qaad hadda gabadha ila joogto kale waan soo nuujiyey waa gabadheyda camal ilmahayga kama duwana xuquuqda ay leeyihin dhexalka ay leeyihin qeyb ay ka leedahay waxaan u nuujinayna yani inay ilmahaas aynan ka socnaanin oo banaanka ka taagnaanin wallaahi mar marka qaarkood waxaaba dhacda kuwa aan dhalin ayaga ka jecla waayo kan hooyiis buu haysta hoostaagan laakiin kan waxyaabo badanuu tabaaya aan la joogin marka waa isku keymid isdhexgalkeenana wuu fiican yahay waana soo dhaweystaa mar walba inaan yani farxad geliyo oo sida kuweygaan u koriyan u koriyaan jecle si mustaqbalka cunug meel gaaro uu noqdo dadka kale ama deriska ama ehelka ah maxay kaa aaminsan yihiin markaad shaqadan korinta ilma aad banaanka laga soo qaaday ama soomaalida magacyo kale u taqaano ee adiga aad xil iska saartay wallaahi bulshada kolley isku mid ma aha faraha ma sinno marka waxaa waay dad waxay ku dhahayaan ajir baad ka heli wax fiican baad samaysay ilaahay baa kugu xifdina kuwana waxay ku dhaani dad waxaa jira intay ii imaadeen ay dhaheen maxaa kuu keena cunugtan ilmaha noocan oo kale oo saana markii la keensado guriga abaar baa laga qaadaa oo gaajaa laga qaado kan oo ilmahay kaa fasahadin oo saano kuwana waxay dhahaan walaaley ilaahay baa kugu badbaadinayo waad ku barwaaqooy waana arkayoo yacni ma cunugba cunuga ka dambeey markaan keeno waan sii baraaraa because barwaaqo badan ayaan ka qaaday laakiin dadka soomaalida weliba bulshadeena khaasatan cunuga kula joogaa laga yaabaa in la caayo oo la dhao waxaan wicil ilmaha laiskama soo dhexgeliya maxaa u keensatay cunuga meesha wuxuu ka qaaday uqdad iyo maxay ahayd uu isxumayni marka walaahi dadku way iska dhibadeen qaarna way kugu wacyigelinayaan niyadday ku dhisan qaarna way ku aflagaadeynayaan marka dadka isku mid maaha